halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
agilab wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha diseembarna waa siddeed iyo toban sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimona waxaa halkan si wada jira uga daadiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mida midowda afrika oo soo jeediya in shan kun oo askari oo nabad ilaalina loo diro dalka burundi oo qaramada midooba ay sheegtay inuu qarka u saaran yahay dagaal sokeeya inuu ka dhaco dowladda soomaaliya oo muqdisho ka furtay shirweyne qaran oo looga hadlaya siyaasadda dhallinyarada soomaaliya waxaa kaloo dhegaysan doontaan ruwaanda oo maanta u afti qaadaysa in isbeddel lagu sameeyo dastuurka si madaxweyne bool kagama uu sii kordhisto muddada uu xilka hayo waxaad sidoo kale maqli doontaan waxaan u arkaa inaan laga gudbi karin xal ayaa loo arkay xaq maaha fidnada soomaaliya waaba federaalka ha layska jooji sideedaynu hayn baynu ku qabsanayna xildhibaanku markuu og yahay inuu degmo ka soo jeedo degmadaas dhibaatada ka dhacaysa way xanuujineen laakiin markii la yidhaha four byty five aa tahay ee jidka laga soo qabto kaallaysu ka yahay wax walba oo dhibaata oo meeshaas ka jira
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shirkii madasha ee muqdisho lagu soo xidhay iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hogaamiyaasha caalamka ayaa ku soo qulqulaya magaalada new york jimcaha maanta si ay uga qayb galaan wareeggii saddexaad ee waanwaanta xaalka loogu raadinayo dalka syriya waxayna imanaysaa dhowr toddobaad kadib markii dhexdhexaadin qaramada midoobe ay gashay ay ka dhex bilaabantay syriya iyo mucaaradka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in wadamada lagu martiqaaday shirka ay yihiin kuwii hore uga qayb galay wareegii hore wadahadallada ee ka dhacay magaalada vienna ee dalka australia oo ay ku jiraan wadamada ruushka iyo iiraan oo garab siiya madaxweynaha syriya bashaar al asad isagoo la hadlaya maalintii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad sariif waxa uu shirka ka sheegay ama u sheegay madaxda caalamka inuu shaki uga jiro in shirkan horumar laga samayn karo sidii loo wada aqoonsan lahaa mucaarad dhaba oo laysla yaqaano oo dalka syriya ka jira xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john ker ayaa shirgudoomin doona shirkan ay golaha ammaanka ugelinka dambe ee jimcaha maanta ay ka yeelan doonaan xaaladda waddanka syriya wasiirka gaashaandhiga ee dalkan maraykanka ash karer ayaa booqashaan horey loo shaacay in maanta ku tegay dalka afghanistan booqashada karer ee dalka afghanistan ayaa kusoo beegmaysa xili dalalka ku yaala koonfur aasiya ay la tacaalayaan dhibaatada uga imaanaysa ururada argagixisada gaar ahaan kuwa ku yaala bariga daraasad laga soo saaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee betigan ayaa lagu sheegay in boqolkiiba ay kor u kaceen weerarada lala beegsanaya mas-uuliyiinta xukuumadda dalka afghanistan ee magaalada kaabul ee caasimada dalkaasi marka la barbar dhigo sanadkii hore madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama oo ka jawaab bixinaya rabshad iyo weerarada soo badanaya ee ka jira dalka afghanistan ayaa sheegay in oo ka tirsan ciidanka maraykanku ay baaqi kusii ahaan doonaan dalkaasi afghanistan ilaa iyo sanadka ash karer ayaa la filayaa inuu la kulmo abaandulayaasha ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shalay bartilmaameedsaday dhaqaalaha soo gala ururka isis kadib markii si buuxda laysugu waafaqay qaraar xoojinaya islamarkaana ballaadhinaya tallaabooyin lagu jarayo ilaha dhaqaale ee ururkaasi argagixisada xogayaha lacagta maraykanka jacob lew oo shirkaasi gudoominaya ayaa sheegay in dhaqaalaha isal uu yahay caqabad taagan wuxuuna sheegay in inkastoo ay horumar sameeyeen sidii dhaqaal ahaan loo godoomin lahaa ururkaasi haddana loo baahan yahay in kor loo sii qaado dadaal wadajir oo beesha caalamku ay arrintan ka yeelato kooxda isal ayaa la sheegayaa in badi dakhliga soo soo galaa oo dhan ilaa shan boqol oo milyan oo dollar ay ka helaan saliidda ay ku iibiyaan suuqa madow waxaa sidoo kale la sheegaya in dhaqaalo weyn ay ka helaan iibka aahaartii hore ee la xaday iyo lacagaha baada iyo madax furashada ay qaataan qaraarka wasiirada arrimaha dibadda ayaa faraya dowladaha inay kordhiyaan dadaalkooda ku aadan inay dhaqaalaha jaraan kooxdaasi u socda kooxdaasina waxay qabsatay dhul badan oo ka tirsan wadamada syriya ciraaq waxayna ku fida dalka libiya waxaa kaloo qaraarku uu faldembiyeed ka dhigayaa dhinacyo badan oo ah in lacagaha isku gudba ee kooxdaasi loo gudba faldembiyeed laga dhigo caalami ahaan waxaana uu xoojinayaa dabagalka lacagahaasi dadweynaha dalka ruwanda ayaa maanta jimaaca u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan nafti lagu doonayo in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado madaxweyne paul kagame inuu xilka madaxweynenimada u tartamo markii saddexaad aftidan ayaa sidoo kale ah mid lagu raadinayay in dastuurka wax looga beddelo xilliga madaxweynaha xilka hayo oo hadda ah toddoba sano lagana dhigo shan sano bedelaada xilliga madaxweynaha uu xafiiska haynaya haddii la ogolaado lagana dhigo shan sano ayaan saamayn doonin madaxweyne paul kagame haddii dib loo soo doorto kaasoo xilka hayn doono toddoba sano dastuurka dalka ruwanda ee hadda jira ayaa dhigaya in madaxweyne paul kagame uu xilka ka dego dabayaaqada sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka balse haddii aftida shacabka laga qaadayo lagu ogolaado oo uu mar kale xilka u baritamo islamarkaana ku guulaysto ayuu xilka sii hayn doonaa tan iyo sannadka labada kun iyo afariyo soddonka
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika ayaa soo jeediyey in ciidamo shan kun gaaraya oo nabad ilaalina loo diro dalka burundi tallaabadaasi oo noqonaysa markii ugu horreysay goluhu ku fikero inuu ciidamo u diro dal aanay dowladdiisu heshiiskaasi gaarin dirista ciidamadan ayaa waxaa looga baahan yahay inuu ansixiyo golaha amniga ee qaramada midoobay warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan burundi oo ay qaramada midoobay sheegayso inay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye ayaa tilmaamtay inaanay jirin baahi loo qabo howlgal nabadilaalineed oo hadda waddankeeda loo diro mar wax laga weydiiyey soo jeedintii ugu dambaysay ayuu wasiir ka mid ah dowladdu waxa uu sheegay inuu fahamsan yahay inuu jiro arrin qabyo ah oo uusan laakiin doonayn inuu hadda ka hadlo go'aanka midooda afrika ayaa waxa uu u baahan yahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ansixiyaan iyadoo golahaasi laf ahaantiisu uu ka fakarayay qaabab lagu xallin karayo khalalaasaha burundi oo ay ku jirto in ciidamo nabadilaalina loo diro waddankaas diblomaasi ka tirsan dalal ka mid a golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay inay go'aamiyeen inay u diraan ciidamo shan kun gaaraya waddanka burundi kuwaas oo howshooda noqon doonta ilaalinta shacabka madax ka tirsan qaramada midoobay ee dalalka reer galbeedka ayaa muujiyey walaacooda ku aadan dhibaatada ka dilaacda waddanka burundi kaasoo dagaallo qabiil ku salaysnaa ee sokeeye ay ka dhammaadeen waddankaasi kadib labayo toban sano oo dagaaladaasi ay halkaa ka dhacayeen qaramada midoobey ayaa sheegtay in ugu yaraan afar boqol oo qof la dilay tan iyo bishii abril sanadkan kadib markii ay rabshado ka dhaceen waddankaas kuwaas oo ka dhashay kadib markii madaxweyne pierre nkurunziisa uu ka dhawaajiyey inuu xilka madaxtinimada waddankaasi u tartamayo markii saddexaad khalalaasan ayaa waxa uu baqdin ku abuuray gobol xaalad jilcsan ku tagnaa muddo labaatan sana kadib xusuuqii ruwanda oo darsla burundi fowdada ayaa badankeeda ka dhacaysay caasimadda bujumbura halkaas oo kooxu hubaysan ay weerareen saldhigyo militari jimcihii waxaana weerarkaasi ku dhintay ku dhowaad sagaashan qof diblomaasiyiin ayaa ka baqaya in iskudhacyada sii dheeraanayay burundi ay dib u soo celiso iskudhacyadii hore ee qabiilka ku salaysnaa ee waddankaasi diblomaasi ayaa sheegay in qaraarkan midooda afrika uu astaynayo markii ugu horraysay ee midooda afrika ay go'aansadeen inay ka dhowaajiyaan qodobka afraad ee dastuurkooda qodobkaasi ayaa dhigaya in midooda afrika ay xaq u leeyihiin inay farageliyaan dal ka mida dalalka xubnaha ka ururka marka ay xaalado daran jiraan sida dembi dagaal xusuuq iyo dembi ka dhana bini'aadanimada diblomaasiyiin ayaa sheegay in ciidamada heeganka ahi ee dalalka bariga afrika ay qayb ka noqon doonaan howlgalkan ee midooda afrika ugu talagashay burundi si ay u ilaaliyaan shacabka ayna u abuuran jawi lagu wada hadli karo golaha ammaanka ee midooda afrika ayaa ka dalbaday guddoomiyaha guddiga inkosazana dalamina zuma inay muddo toddobaad ah ku soo gudbiso liis ay ku qoran yihiin shakhsiyaad ay tahay in la saaro cunuqabatayn madaxtooyada burundi ayaa khamiistii sheegtay inay u furan yihiin wadahadallo loo dhan yahay hase yeeshee mucaaradka ayaa arrintaasi hore u qaadacay waxaana ay tilmaameen in dowladdu aanay ogolayn in laga wada xaajoodiyo waxyaabaha qaar sida xilliga cusub ee madaxweynaha aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo koobiyay warbixinta golaha ammaanka ee midooda afrika oo ogolaaday in ciidamo loo diro dalkaasi burundi isla weli qaaradda afrika ayaynu ku jirnaaye dalka ruwandana waxaa maanta afti laga qaadaya isbeddel in lagu sameeyo dastuurka si uu ogolaado in madaxweynaha dalkaasi bawl kagame uu wakhtigiisa uu xafiiskaayo sii kororsado hay-adaha deeqda bixiya iyo maraykanka ayaa dhaliilay isbeddelkan waxayna bawl kagame ugu baaqeen inuu xukunka ka dego markuu wakhtigiisu dhammaado ku eeg labada kun iyo toddobiyo tobanka si xukunkan ay u qabtaan jiil cusub haddaba warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyahayaga axmed cali sheekh codbixinta maanta dhacaysa ayaa waxa ay dalbanaysaa ansixin ku saabsan isbeddel wakhtiga xilka madaxweynaha ku soo gaabinaysa shan sano ayadoo iminka ay tahay toddoba sano hase yeeshee isbeddelkan ayaa waxa uu si gaara ugu oggolaanayaa madaxweyne kagame inuu mar saddexaad xilka qabto muddo toddoba sano ah kadibna laba goor oo min shan sano ah sharciga iminka ka jira ruwaanda ayaa qasab ka dhigaya in kagame uu xilka ka dego dhammaadka sannadda laba kun toddobiyo toban haddii aftida la ansixiyo sida la filayo islamarkaana kagame uu doorashooyinka soo socda ku wada guulaysto waxa uu xukunka sii hayn karaa ilaa sannadda laba kun iyo soddon iyo afar dadka ruwaanda ee ku nool dalka dibaddiisa ayaa aftidan u codeeyey khamiistii kagame oo siddeed iyo konton jir ah kana soo jeeda qowmiyadda tutsiga ayaa hogaaminayay ciidamadii mucaaradka ee soo afjaray xasuuqii ruwaanda ka dhacay sannaddii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii islamarkaana xukunka ka tuuray xagjiriintii hutuuga kagame ayaa waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirka gaashaandhigga ruwaanda intii u dhexaysay kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii ilaa sannaddii laba kun markaasi oo dalka madaxweyne uu ka ahaa bastwer bizimungu wuxuu madaxweyne noqday sannaddii laba kun kadib iscasilaadii bizimungu si aadaha ayaa looga jecel yahay gudaha dalka ruwaanda hase yeeshee kuwa dhaleecaya ayaa ku eedeynaya inuu caburiyo xorriyadda hadalka uusanna wax dulqaadah u lahayn in la mucaarado maraykanka iyo midowda yurub ayaa waxay taxadar ka muujiyeen in uu oggolaanshaha kagame inuu xukunka sii hayo ay waxyeelayn karto dimuqraadiyadda waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa bishii tagtay sheegtay in kagame ay tahay inuu xilka kaga dego sidii qorshuhu ahaa si taasi ay u caawiso soo bixitaanka hogaamiyaal cusub oo ruwaanda ay yeelato afhayeenka waxda arrimaha dibadda maraykanka ee hadalkan sheegay mark toner ma uusan shaacin tallaabooyinka maraykanka uu qaadi doono haddii kagame uu isku dayo inuu xukunka sii hayo dadaalada hogaamiyaal badan oo afrikaana ay ku doonayeen inay xukunka ku dheeraystaan sida dalalka burkina faso burundi iyo senegal ayaa horseeda rabshado uu dhiig badani ku daatay watay dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay wariyahayga axmed cali sheekh oo noo soo koobayey warbixintii dalka ruwanda ee maanta dadweynaha dalkaasi ay u dareereen codbixin ay u dhiibtaan si afti looga qaado oo dastuurka loo bedelo si madaxweynaha dalkaasi bawl kagame uu mar saddexaad xilkaasi u baratamo
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan axmed xasan colaad oo muqdisho noogu soo diyaariyey
dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maantay idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaadda gebi ahaan waxaan ku eegaynaa shirkii maalmahanba magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo xubno ka socday beesha caalamka kaas oo looga hadlayey hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka halka loo dhaqaaqayo marka ay dhammaato xilliga dowladda hadda jirta haddaba ismarwaa badan kadib shirkaasi waxaa ugu dambayntii warmurtiyeed laga soo saaray in laysku afgartay habka ka ama waxa loo yaqaan afar dhibic shan oo beeluhu wax ku qaybsadaan in la qaato iyo qaybta kale oo ah in deegaan lagu saleeyo qaabka doorashadu ay ku dhacayso dowladda soo socoto guud ahaan barnaamijka ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya sheekh yuusuf cali ceynte oo ah guddoomiyaha majmaca culummada soomaaliyeed maxamuud owgeedi hilowle oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha kala taliya dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah nabadoon soomaaliyeed ugu horreyn su-aasha hore waxaan siiyey xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya bismillaah alxamdulilah colaada waa mahadsan tahay dhammaan saaxiibada hadda dooddaan ku wada jirno iyo dhammaan intan ku xiran idaacadda na dhegaysanayso waa mahadsantiin waa idin salaamayaa Een, haddaan hor u galo dooda een, runtii een, beryahan si dhow ayaan ula soconay madasha een, dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo beesha caalamka een, shirar horey u socday ayuu qeyb ka ahaa shirkan qodobada ay soo baxeen hadda mid hadda waa lagu heshiiy la dhihi kara ma aha wax un baa laisla gaaray laakiin oo heshiis ma aha Een, dooda gadaal kuwii ugu cuslaa gadaal ayaa loo dhigay sida hadda ka muuqata qoraalka iyo oo oo aan ka wareysanay ayagana dib ayaa loo soo celin doona waxyaabihii ay soo gaaraan waxaa la keeni doonaa een, ummadda soomaaliyeed waa loo soo bandhigi doonaa baarlamaanka soomaaliyeed oo hadda sharcidda haystan waa la keeni doonaa markaas ayaan ka hadlaynaa een, waxyaabihii ka soo baxo taa haddaan ka gudbo een, qodobada hadda issue la saarayo oo ah waxaa ugu eh, see baarlamaanka dambe lagu soo xulaya ma 4.5 ah ma deegaanba taa haddaa fikirka ay ka dhiibto eh, runtii isbeddelka horta waa soo dhaweynayaa een, dowladda soo socota oo qaabka ay ay ka imaanayso Een, waxaan u arkaa waqtulxaadirkan hadda aan joogno in aan laga gudbi karin 4.5 tusaalooyin gaaban haddaan een, wax yar aan haddaan iftiimiyo waxaa loo gudbi karaa 4.5 horta maxaa keenay xal ayaa loo arkay xag maaha isdilkii soomaalida iyo dhibaatooyinka soo maray iyo waqti loo waayey in la tira la tirakoobo qof walba xaqiis iyo xuquuqdiis uu helo markii la waayey ayaa la keenay 4.5 hadda dadkii waa la baray jidhkooda waa la baray korkooda waa la baray waa fahamsan yihiin laakiin jid cusub hadda markii loo guuraayo waa in haddana la baraa dadka loo sheega hab ay ay ku qanacsan yihiin in loo sheego dad ayaa u arkaa 4.5 kan in ayaga laga xaq bursi ay ka tahay dad ayagoo jooga 4.5kii keenay ayaa laftigooda u arkaa in ayaga laftigooda laga xadbursanayo hase yeeshee labada dhinac markii loo fiiriyo hadda waa lisbaray waqtulxaadirkan lagama gudbi karo tusaale yar haddaan soo qaadano een, wadankii xur maaha deegaanadii amni maaha tirakoob lama samayn qofka yaa dhihi kara xildhibaankaasaa leedahay labaa leedahay marka weli way taagantaa leedahay wixii shalay ilaa ilaa ilaa- ilaa laga- ilaa laga gaaro qof walba intaas ayaa leedahay oo lagu qancin karo ama doo- ama Marka- tirakoob ha noqoto marka waxaa leedahay 4.5 aa, kii lagama gudbi karo lagama gudbi gudbo xilligan waayahay waa kugu soo laaban doonaa een, xildhibaane waxaan siinayaa een, ekis eh, xildhibaan maxamuud eh, geedi owhilowle آه، بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan akhyaartii ula jirta een, barnaamijka oo ba- kulanka kan waxaa mar labaad aan marna mudnay inaan ilaabo een, bahda v o da iyo dhammaan dhegeystayaasha weliba een, v o da waxaan ku ammaanayaa xilliga kan oo siyaasadda soomaaliya ay ka karkarsamayso amba ay halka iyo maaragtay ka taagan tahay een, su-aalo badan la isweydiinayo inay een, dooda tan amba maaragtay barnaamijkan in lagu qabto gudahana waa ku ammaanaya waayo inta badan waxay v o du fursad sii jirtay een, jaaliyadaha soomaaliya amba aqoonyaha dibadda jira anoo iyagona xaq wara oqol oo ku haboon haddana dee anuka ayaa gudihi joogna marka dad gudaha jooga in wax laga weydiiyana waa xilli ku haboonayaan le marka waa ku ammaanaya v o Waa- waayahay een, u gudub fikirkaa Had- haddii aan fikirkay u gudbo een, shirka een, higsiga 2016 ee beryahan socday een, dee dabciyan een, ma jirto cid een, een, awoodi karta siday tahay iyo siday noqon doonta een, sii sheegta balse anu sidaa u arkay qof ahaan waxay tahay shirkaas wuxuu een, ahay shir runtii een, mudnaanta koobaad aan lagu siinayn dhibka soomaaliya oo dhan haysta taasoo iyu tahay aheeday in beryorta laga dhigo shan iyo labaatan sano dhibka lagu soo jiray sidoo looga bixi karayaa ma aha inaan anugu aan dhaliilayo een, een, een, mas-uuliyiinta balse wuxuu ku beys karaa isla markaad meelaha warwareysato ama dhegeysato in laba garab amba laba een, group oo siyaasadda iyagu isku haysta ee uu focuskoodu yahay 2016 siday hogaanka dalka u qaba lahaayeen isku haysta inay halkaa isugu tageen haddaan usoo laabto ta laga dhawaajiyey aheeday labada system kee la qaataa four point five iyo in lagu saleeyo Habka deegaanka. Mm.
anigu horta waxaan raaci doonaa mid kastoo la isku raaco osbaa isku raacdo ayaanu qa- ayaan raaci doonaa haddaan usoo laabto een, Laakiin- deega- deegaanka ka soo jeedo anoo lasoo tashaday constituency-ga ka soo jeeda oo anigu aan hadda codkor ku hadlayo inta uu soo jiray 4.5 iyo inta uu jiri doono dhibana ayay ku ahaayeen kuna ahaa kuna sii ahaan doono hadduu sii jiro balse haddii uu yahay xalku hadduu yahay xal lagu badbaadinaya midnimo soomaaliyeed iyo dowladdaa jirta ee soomaaliyeed ee adduunku aqoonsan yahay haddii lagu sii badbaadinayo inaan usii dulqaadano diyaar u nahay laakiin dhibbana ayaan ku ahayn kuna sii ahaan doonaa forbayta hadduu sii jiro marka waa habka deegaanka habka deegaanka aada aaminsan tahay ayaana u aaminsan nahay kaas ayaana uu marka waa lagu dulmanaayaa leedahay dhinacan four point five-ka ama waxa loo yaqaan afar dhibic shanta dadka aynu isku deegaanka nahaa markaan tashanay gudaha iyo dibaddaba waxaanu isu fiirinay lixdankii markii la qaatay calanka inta aanu kuraas ku lahayn baarlamaanka iyo maanta waxaan ka hooseynaa afar xildhibaan ayaan ka hooseynaa marka waxaa leedahay marka waxay waa- tahay- waa ku dulmanaynaa leedahay waa dhinacaas ku- way ku dulmanaayeen intuu sii jira four point five na kusii dulmanaa doonaan midda kaliya oo kusoo celina waxay tahay haddii la helo lagu badbaadinaha midnimo soomaaliyeed haddii lagu badbaadinayo amba dowladda jirta la leeyahay iyo wasaakaa dhex yaacaysaa aan ku badbaadino Ay.
waa ku waa ogolnahay inaan marka kusii waxaa jirno.
leedahay dowladda soo socota ee la filayo in la dhiso deegaankaasi waa inay deegaan hataa haddii daa- soo- soo- saacadda loo helo Ay. Een, sheekh yuusuf cali ceynta waa guddoomiyaha majmaca culimmada guddoomiye waa la socotay een, maalmaha shirarkii dhacayay siyaasiyiin wax badanna aad kala socotid bal arrimahani fi- fikirkaada Eh, bismi illahi raxmaan raxiim Eh, horta aragtida eh, labada dhinac oo la wada dhegaystay oo ka soo baxay shirka dabcan waa arrin ijtihaad ah qolo walba siday u aragtay ama siday danteeda ay ka dhex aragtay ay ku salaysan tahay laakiin waa inaan ogaanaa inuunan ra'yigan ama ra'yigaas midna inuusan wacyi waxyi munazaloo lasoo dejiye ahayn oo laga tegi karo waxa muhiimka waxaa weeye waxa shacabka soomaaliyeed oo isku raacay shacabka soomaaliyeedna weli l- cid warsata ma jiro oo afti lama weydiin afti lama wadaad shacabka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan miyigoo ku dhaqan yahay wax u tega ma jiraanoo weydiistay waxaas iska dhaaf taas inta magaalooyinka ku dhaqan wax weydiiya ma jiraan iska dhaaf mu'asasaadka dowladda inta laysu geeyay in waxaan laysla qaatay oo kana ama laysla diiday ama kana laysla qaatay ma jirto Ma jirto.
marka meesha loo socdo kolba waa meelihii hore oo khilaafaadka jiri jira weeye khilaafaadkaas ilaahay ha naga najeeyo ha naga nabadgelsho waxaan u malaynayaa raxmaddii baa naga maqan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi, walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka naxariistiyaa naga maqan dadka inay iskhilaafsan yihiin ka suuli maayaan ilaa qof ilaahay u naxariista moogiye macnaha had- qofka ilaahay u naxariistay ayaa khilaafkaas ah oo ka baaba'ay halkaas saas aan aaminsan marka waxaa leedahay een, khilaafyadii iyo wixii soomaaliya muddo eh, dhowr iyo labaatanka sana ay kusoo jiri jireen qayb ka mida waayaa leedahay nacam soddon saatin ku dhow Dhibaatooyinkaas, aaminsan.
qayb ku dhow Een, maxamed xaaji siyaasi in badan kusoo jira siyaasaddana waa tahay Een, shirkii maalmahan socdana waa la socotay adigana aragtidaada anigu waxaan ka eegayaa bismi illaahi raxmaan raxiim ragga oo wada salaaman waxaan ka eegayaa xagga siyaasadda waxaa leeya what is possible maa huwa mumkin waxa suurtagalah baa la yidhahdaa waxaan suurtagelayn oo majhuula siyaasaddu kuma dhisna anigu hadda gobolka ka soo jeedo waa lugaal lugaal hadda waaba iska baraxan tahay waa waa laga samayn karaa doorasho Eh, waana laga dhigi karaa tirakoob kuraasna hadda ka helo hadda ten point five-na ka badan waa ka filan karnaa baan qabaa haddii t- lagu dhiso xagga qaanuunka marka waxa weeye ma suurtogelaysaa soomaaliya oo dhan inaan halkaa wada marino mise mise lugaal keliya loo samaynaya ama gobol iyo laba kaloo raacsan loo samayn mayo wuxuu waa wax isma raacsanaa leedahay maanta is- soomaaliya isma raacsana aniguna ma helayo meelaan soomaaliya isku raacsanayn kuraas keligay lay qaban mayo shir gaaraan lay dhigi mayo waan ogahay waxa iga horeeyay qaanuuniyana waxa weeye hadda ka hor waxaa lagu sameeyey eh, jabuuti waa lagu sameeyey waxaa la siiyey laba saniyo bar baan ku keeninaa tirakobi doorasho ma- waa ka dhacday imbigati waa lagu sameeyey laba sanaan ku- waa ka dhacday jabuuti labaad iyo sheekh shariif waa lagu sameeyey waa ka dhacday xasan sheikh iyo doorashada dambe waa ka dhacday oo waqtigeeda oo sii dhamaanaya waqt- maya dib ma samayn karaan wixii weli ca- carqaladihii sidoodii way u taagan yihiin gobolladii baan la wada ko- hayn tirikoob baan lahayn kuraas baan la qaybin hadda aniga kursi aad haddii la yidhaahdo ma anaa ka soo qoranaya eh, lugaal inta kursi aan rabo boqol baan soo qornaya boqol iyo toddobaatanka baa soo qornaya laba boqol iyo todobaatan marka weli way taagan tahay le marka waxa weeye yaa itirinaya oo official iga dhigaya oo ay- oo aniga sharciyeynaya si aan ku doonto kuraasta mise waxaan tegaya gurigeygiiyo waxaan leeyahay inoo badiyo baasha xaggaasaa layna ku cunayo baabaha baa layna ka dhigay oo yaa yaanu geynaya marka waxa weeye arrintu qaanuuniyan kama tegayso in hadda sida la yahay intay doonto inay qaadan doonto ilaahay baa yaqaan yaa yaqaan shan iyo toban kale inay qaadanayso laakiin inta lagu sii jiraayo inta lagu sii jirayay laakiin meel looga baxo oo aan anigu isku hadlayn karo oo dadku isku hadlayn karo oo dadkoo dhan ka dhexaysa markii la gaaro m- ma jirto hadda somalilan waaba da- dalka qaar baaba goostay kuwa isku haysta gobollo hadda gaalkacyo kale iyo midug yanaale yanaale isku haystaa yaa kala guraya federaalka marka waxa weeye in horta sideedaba anigu waxaanba qabi lahaa war waaba ku xiiqnay bahalkee shan iyo toban sano ka badan maba qaadi karee aayad qur-aanna maahee boqol j- j- j- muxuu ina ka badaaye federaalka ina ka- ya fidnada soomaaliya waaba federaalka ha layska joojo baanba qabaa sideedaynu ahayn baynu ku qaybsanaynaa dalkeennana aan soo ceshanno nin waliba hadda waxa weeye dowlad go- go-day iyo mid dad goostay iyo mid kaloo in goostay baa jooga goosasho kama duwana Hay.
haddii puntland goosato somalilandna waa goosatay jubbalandna waa goosatay koonfur galbeed waa goosatay gobollada dhex kole waa goosteen waxay taagan yihiin hal nin baa u hadlay madaxweyney leeyihiin caasimad bay leeyihiin ciidamay leeyihiin dhaqaalay leeyihiin yaa murankooda ka baxaya marka eh, fikraddaaba qalada marka weli waxaa leedahay adiga anigu waxaa qaba sida haddeer lagu joogo oo forty five-ka ah ha lagu inta xal laga helay Xal.
waayahay maxamed xaaji een, caaqil eh, muumin maadaama een, nin nabadoonana aad tahay wax badanna aad la socotay wixii lagu soo dhisayey dowladihii kumeel gaarka ahay iyo tan hadda dhisan iyo midda hadda la dhisi doono maxay kuula muuqanaysaa بسم الله horta waxa ii muuqata anigu keni badanna waa idhi horta soomaaliya wax gacan ugu jiro ma ilaahay horta dalkeeda ha tuso qalbigeedana allah isu soo dumo een, faragelintana ilaahay haka dal- haka dhex saaro taas waa qodob xildhibaanku markuu og yahay inuu degmo ka soo jeedo aba uu tuulo ka soo jeedo waa xanuunsana tuuladaas iyo degmadaas dhibaatada ka dhacaysa way xanuujineen laakiin markii la yidhaha four byty five aa tahay ee jidka laga soo qabto waxuu kaallaysu ka yahay wax walba oo dhibaato oo meeshaas ka jira waxaan aaminsanahay marka ama sideedii gobol ha laga dhigo ama sideed iyo tobankii ha laga dhigo degmo gobol waa isyaqaan dadku in lagu saleeyo si ninkaas xildhibaankaah meeshaas ka yimiday shan iyo tobankii sano four byty five dadkii ku joogay degmay magacoodu kasoo jeedana wax uma tarin tuulo uu ka soo jeedana wax uma tarin gobol uu ka soo jeedana wax uma tarin waxaan aaminsanahay see loogu gudbaa marka waxaa looga gudbi karaa ninku qofku inuu xanuunsanayo degmadu kasoo jeedo iyo tuuladu kasoo jeedo ogyahay haddii taa la waayo four byty five cusub yaa naloo keenin kuwii hore four byty five ku jooga ha naloo daayo oo macallada sidooda ha lagu sii wadaa dad ha lagu sii wado waayahay een, xildhibaane een, war murteedkiina wuu ku caddaa wixii meesha ka soo baxay in labada fikradoodba la qaato four point five-kii ama afar dhibic shan wixii loo yaqiin iyo dhinacii deegaanka inkastoo weli een, go-aano rasmiya aysan meesha ka soo bixin marka see isu qabanaysaa leeda haddii laysku waafaqo waad mahadsantaha horta war mutiirka sidaan u fahmay ama qoraalkiis ka muuqatay laba caqal ayaa meesha jira horta caqalka sare iyo caqalka hoose horta aqalka hoose mabda-iyan kama maarmo in laga saleeyo four point five waa aqalka hoose aqalka sare sida qaynuunka ama dunida ay jirto waa in qofka gobol metela ama gobol kasoo jeeda laga soo doortaa Een, waxaan waafaqsanahay horta hadda waa isku dhex jirtaa sida communicate ka soo baxay laakiin waxaan taageersanahay in laga saleeyo aqalka sare gobolada aqalka hoosena in laga sare ama laga saleeyo asagana four point five midda hadda aan ku joogno waana sababayna Een, horey saan u sheegnayba telekoobka ma jiro Een, goboladii iyo degmooyinkii dhammaan xurmooda aha qofka adiga waxaa ku qanacan kartaa markaad tiraadid adiga kursigaas sidaan sidaana ka waayisay markaad tiraad waa inuu u qaataa mid oo la fahmi karo laakiin hadduusan u qaadin mid la fahmi karo maanta hadduu yidhaahdo n n n dowlad goboleedan kasoo jeedaa antaas ayaa loogu gudbay yaa soo tiri koobay dadka marka mar walba arrinta oo oo shariirka haddaan soo dhaafnay iyo marxaladaan soo gudubnay haddaan dib u eegno aan fiirino horta yaa dhib ku qabo ah hadda four point five mar walba n ayadoon la gaarin n xaqaayigii la gaarin runtii las- laisu sheegin yaa dhib ku qabo ah aniga waxaan u arkaa dadka dhibka ku qaba ha ha u gudbeen ama ha ku dadaaleen si dalka loo nabadeyn lahaa ummadda soomaaliyeed hal looga dhigi lahaa four point five meesha ayuu ku baaba'aa four point five ee dadka taageersan ama gobollada koonfureed ayaan kasoo jeeda aniga Een, dhinacaas ayaan aragtada xooggada meeshaas ayaa laga keenay iyo soomaali in badan kale waa qaadatay hase yeeshee dulmi la tirsanaayo iyo dad dhibaato tirsanaayo ayaa xal u arkeen gobolada koonfureed ee, koonfur galbeed la isku yidhaahdo marka dadkaas markii ay dareemeen in waqtulxaadirkan aan laga gudbi karin ee, dhibaatadan isdilkan ee soomaalina ay ku dhowdahay inay kala tagto meelo k- kale ay kala gaarto ani waxaan u arkaa waqtulxaadirkaas ee, raggii kasoo fikiray ama shirarkii een, addis ama ee, jabuuti macnaha shirarkii soo aa socday soo socday runtii meel ayay soo gaarsiiyeen haddana meel loo gudbi karo waa dhowdahay waa dhowdahay ragga hadda eh, mar walba markii meelaha la soo gaaro xisaabtanka la soo gaaro oo oo diidan een, waa muuqataa s- si aan wax u badsado suurtagal ma noqonay waa in ma ma noqonaysid in labadan fikradood maya hadda waqtulxaadirkan een, lagama gudbi karo four point five tusaale haddaan soo qaadano degmooyinkii markaan soo qaadano sida hadda een, een, maxamed xaaji uu sheegay degmooyinaa jira oo oo xildhibaan ay laba kun oo qoys ku nool ay ka soo heleen xildhibaano degmo toban iyo todoba kun oo, een, ka nool sida buurhakab oo kale qof xildhibaan ka soo waayay ayaa ah, dowladii aan haddaan soo dhaafnay ayaan goo- ah, ayaan- Alla.
ayaan ognahay marka dadkaas see lagu xaqiijina degmo laba kun ku noolna see xildhibaan kasoo helay mid to- toban iyo todoba kun ku noolna see xildhibaan kasoo waayna ma in la gaarsiima qofka meeshaas in la gaarsiyo isaga oo oo- oo xaqaayig inuu gaaro ma oho marka waxaan isleeyahay waqtulxaadirkan lagama gudbi karo een, qolada hadda ee, ama s- dadka asxaabta hadda u ordaayaanna sid bursi waayo dad kalena waxay u arkaan ayagana miiska wadahadalka siyaasadda loo diidan yahay hadda kala tagii iyo khilaafkii iyo buuqii iyo meeshii hore ayaa lagu laabanaa marka waqtulxaadirkan meeshan ayaan taageersan marka waxaa leeyahay nidaamkaas een, hadda aqalka hoose lagama gudbi karo four point five hay Een, sheekh yuusuf caynte een, maadaama bulshadiina waxaa dadka siyaasiyiinta inta badan ay bat- matalayaan bulshadii bulshada wax badan kama fahansano waxaan socdaa doorashana hala galaa la yidhi dowladda soo socoto iyo qaabkii lagu salay lahaa sidee marka looga dhaadhacsiinayaa bulshadii iyo wixii maadaama laba dhinacba la leeyahay ha laysku qaato
waxaan is leeyahay wax badan horta xaqaa'iqa in hoos loogu dhaadhayo ayay u baahantay soomaaliya markii ugu horreysay oo doorasho ay ka dhacdo waddanka ee, ee, dhammaantii ay ka dhacdo sagaal iyo lixdankii markii la tirinayo waxaa la taqriiban waa sideed malyan ilaa waxaa la joogaa hadda soomaaliya waa toban malyan xataa tirada waa khuraafaad meel laga soo guuriyo aan aqaan lianna ummadda soomaaliyeed inay konton sano wax ku dhow inay inay laba milyan ay ku kororto see suurtogal u tahay xataa haddii la yidhaha dagaaladii dad baa ku dhintay kuwaa ku dhaawacmay kuwaa ku hijrooday ummadda waa qacday ummadda soomaaliyeed waa saddex jibbaarantay inta taariikhda laga gaarayo taas tirada mar walbana loo soo qoro waxaan aaminsanahay inaysan saxayn midda anagu anagoo ardaya afar iyo toddobaatanka ololihii reer miyiga tiradii aan soo qaadno kacanka oo joogay ee laga baahiyey ee muxuu ahaay warbaahintii waagaa ee kacankiyo jooga beenay ahayd liannahu aniga naftayna ayaa nagula qasba inaan beentaa soo qorno sababtoo ah waxaa lagu qasbaa tiro soo qor haddii kale laydinka yeeli maayo dhul waxaan waxaan tagnaa aan dadba joogin ama dadka uu ka cararayo uu leeyahay lama soo qabnay.
marka qoraalaa ka samaynaysa qoraalaan ka samaynayn waxaa loo baahan yahay horta marka hore tira xalaal in la helo koo qodobka labaad waxaa weeye waxaan aan ku soo jeeda dadka hoosa loogu soo dhadhaco dadka dadka indhaha u ah ha la keeno ha tashadaa laynka la- dha- qoda la aadayo ayagaa cabir kara Sida Ayagaa laysku gara- waafajinayo.
ayagaa garanaya laakiin mar walba dad markaas ee siyaasadda danaynaya ama ay u muuqato hoggaan inay qabtaan hadday inta meel isla galan yiraa waxaasaan gaarnay waa wixii shalay waaga dhibaatadiyaan haysata waxyaalka la yaab kale oo na soo maray oo hadda dhowdhac waxaa ka mid ah dastuur todoba nin u saxiixan oon toddoba qofood bej walba iskula saxiixan tahay ayaa soma laba kun iyo laba iyo tobankii doorashada dastuurkii lagu galay xeerkii lagu galay sidaas oo ah toddoba nin oo hal ajnabi yahay mahiga mahigaa ku saxina toddoba qofooda ku saxina waa waxaasu ma naqanayaan dastuur iyo xeer iyo midna ma naqanayaan hadda nafteeda weli waa la wadaa oo wax ka suuragelaya lama arko afar laakiin sa- baarlamaanka ahayd inuu dhammaystiro baarlamaanka aaway in afar warqadood saddex sano iyo jarjar la kor taagan yahay oo laleeyahay lama dhamaystirin maxay tahay waxaasi adduunyada xaggee ka dhacdaa waxaas war ma waan daacado jirin ma waan muwaadinnimo jirin ma waan islaamnimo jirin xaggee u soconnaa su-aalaadka la sheekhu isku dagan isweydiiyo waa loo soo sheegatay waa lama shaqeeyo waay waay waay Een, waxaan siinayaa ex xildhibaan eh, geed آه، بسم الله الرحمن الرحيم إن مرلباد waa mahadsan yihiin dhammaan dhaqayaarta dooda igula dooda ila qaybsanaysa balse een een horta erga kan heeday communique-gii la soo saaray waxaan arkaya idoo leeyahay ha la qaato half oo 4.5 iyo deegaan labadaba lagu saleeya arkaya taas waxaan qabaa inay keentay beesha caalamka oo meesha kor joogta ka aheeday soomaaliyana muddo badan uh, maarata faraa kula jirtay inay aragtay labada garab in ismari la'yin in isbarla-ay holabaa gar badbabel ku dhegan yahay marka taa iyo keenta xal lama naqana horta waxaan weydiisanayaa mas-uuliyiinta hadda tagta shirka ee matalaysa in laga dareemo
Wadani dhibaatada- jecel.
waa dhibaatada soomaaliya ka taagneed shan iyo labaatan sano sidii looga bixi lahaa iyo wax udana oo ha joojiyaano ku dheganaashada uu ku dheganya gruub kastaba wuxuu isugu aaminsan yahay asagoo siyaasadiisa kale waxaan kaloo anigu aan u arkaa in waxaa la yidhaha oonkaba een, qorraxda ayaa keentay soomaaliya waxaa dhibkan waxaa keenay cadaalad darra iyo qolo kastehe masiirka soomaaliya in wax laga weydiiyo marka wax laga weydiiyo iyo ku salayso kii markaa kursiga joogso kursiga kusii joogi lahay kaa markaa kursiga joogso kursiga ku tegi lahay war dhibaatadu dhibaatadu halkaa ma jirtee waxaa ilaahay ku maartay waajib uga dhigay shan iyo labaatan sano dhibaatadan soomaaliya haysata waxaan badda ku daadanaya waxaan maaragtay jeelka ku jira waxaa kan maaragtay dibadda iyo aad carruurta xabsida looga xiran ha ku ha fokus garayaano oo ha raadiyaano dhibaatada soomaaliya sida looga saari karayaa amba lagu gaarsiin karayaa meelay armina ka yaaraa karayso oo yaysan arrintu yaysan noqonin arrintu yaysan noqonin kaliya waxaan la shir tago waa inaan u helaa guruub ugu taageerayo anigu saan raba oo kusoo baxa saan berito hogaanka dal ku qabta
waaya maxamed xaaji waxa weeye horta qaanuunka xaggiisa waxaa nin baa ku doodayey garowa wan garowa two garoweed wan iyo garowa two laga soo gudub weliba isagaa bareen minister ahaa ninkaas doodaya isagaa ka gudbay isagaa sameeyey constituent assemblyga qolada dastuurka samaysay baarlamaankana odayaashii soo qoray isagaa sameeyey oo bareen minister ahaa garowa wan garowa two maahayn dastuur laysku raacay kaasnuu ahaa wixii kumeel gaarka laga dhigay haddana amedmentiga lagu samaynayo qaanuunka markii hadda jiraa waxa weeye haddaan wax caddi jirin wadda la raaca oo ayan kaleer ahayn meesha la aadayo waxa weeye majhuul iyo mugdi laguma socon karo haddii dega ma- anigu gobolkaan hadda haysto oo gobolkay jooga ma laba haddaan hadda yidhahdo nina muran iguma nala kuma haysto lugaal baan ku imaan puntland haddaan yidhaahdo ma intee kursi ku leeyahay waa baan xaq u leeyahay intee soo dhistaa ma labaan leeyahay waa in eh, ay qoran tahay oo la qaybshay ama tirsi lagu qaybshay ama xeer jajaba lagu qaybshay tan kale waxa weeye laakiin markii dadka la weydiiyey aftidii oo waxba lama qaarkood wax puntland officially ma noqon puntland Puntland- deegaanka deegaanka ku Puntland sale intay xisbiyaba gaartay waa markii sanaadiiqda lagu radiyey ay gubtay hadda cidina lama joogi kare sanaadiiqda lama bulshay waa laga baxay xisbiyo tartamay oo shaciyoobay oo tira muxuu ahaayey soo gaaray sanduuqii lagu riday yaa sanaadiiqdii laba degmo burburisay kalkacyoyiga qardho saasaa looga baxay waxaa lagu noqday isku weerwan odayaashii lagu noqo awal lix iyo lixdankii odayaashii keeni jiray iyadoo xataa dastuurka xataa sidii baa weli ku qoran baa hadda bay marka dambe ku noqotay waana hal reera waana hal eh, muxuu ahay, maamul marka ma soomaaliya oo dhan baa wax tirsan karta ma dhisan karto waxa weeye sidaan hadda la joogo ama dayac ha ku timaado ama dibadda iyo faragashi ha ku timaadee soomaaliya oo isu dhan oo isu tirsan oo degaan ku qaybsata laakiin waa la heli karaa
marka waxaad leedahay khilaafaad hor laha kasii bilaabanay two point four point afar dhibic shanta ah ha iskaga socoto hay intii xal laga helay soo ma inta xal laga helay hay caaqil muumin بسم الله horta xil doona hal ma keeno dadka shirarka hogaaminaya ee masayrka soomaaliyeed inay haddana dib ugu soo noqdaan raba hal soomaaliyeed ma hayaan halka soomaaliya dadka uu ku jiray waa dadka shacabka metela ilaa taas talada loo soo celiyana hal lama gaarayo four point five waa ihaano soomaaliyeed waa ihaano dalka soomaaliya oo dhan ma la ogola in xal la gaaro boqol iyo labaatan xildhibaan oo saaka haddii la yidhahdo degmaha lagu xildhibaayo aan maanta deegaan ay kasoo codayn aan laynaa jira been isu sheegi mayno ayagaana hortaagan iyo wax lamida iyo ajnabi oo ku adeeganaya Waayo.
mana ogolaa doono waayo caaqil muumin xildhibaane xaggee loo socdaa markii labada kun lix iyo tobanka la gaaro
colada waa mahadsan tahay saaxiibada mar labaad aan salaamaya runtii een, horta ka hor in si ta- si taxadir loo fikira ayaa fiican markii waqtigu gebagabi uu maraayo hooga waxaad moodaa in markaas un la fikiraayo sidii wax loo bedeli lahaa ka hor dadka in si dareen soomaalinimo ay ku jirto ay u fikiraan dantooda ay ku jirto ay u fikiraan nabadgelyooda horumarkooda ay ka shaqeeyaan kadib een, intaas hadda oo cariirigan uu yahay oo lama gaari karo iyo lama sameyn leeyahay waa la gaari lahaa runtii taas horta waxaan ilaahay ugu baryaynaa in soomaalida ay kusoo hanuuniyo wadaniyad iyo soomaalinimada intaas haddaan ku gudbo een, hadda saaxiibkay wuxuu yidhi een, baarlamaanka hadda joogo gobollihii degmo ay kasoo jeedaan qof aan degmo kasoo jeedina ma laha Een, dhibaatada soomaaliya ay ka habsatay ayay qeyb ka tahay Een, anigu waxaan ka hadlaynaa keliya ma ee, laakiin qaarkood ma gaari karaan uu leeyahay meelahay ka soo jeedeen amni maaha say ku gaaraan amni maaha taas ma- ma- midda haddaan ayagaa laga ka- rabaa inay kaydsadaan midda midda haddaan ka hadlayno waay Mm.
haddana waxaan u hadlaynaa soomaali aragtadeeda iyo waqtulxaadirka meesha u socoto see lagu gaarsiin karaa haddaan dhahno isla berri ayaa doorasho la gelaa waana degma lagu salaynaa hoogaa waxaad moodaa in een, sida sida saxaga eh aan qofkaan u fikirin marka sida saa u fikirtid adiga keliya isku soo- isku- ma iska soo qaadaysa laakiin soomaali oo dhan hadda een, aragtadaas ay kula wadaagtaa ay ay xalkooda say kula tahay hadda maanta fikirkeeda aan u fidhina aniga waxay ila tahay waa la gaari karaa degmo gobol waa la gaari karaa waktiay u baahan tahay laakiin markaa fiiriso xildhibaane een, mudanayaasha baarlamaanka ee hadda jira waxay u kala qaybsan yihiin hadda siyaasiyiinta sidai u kala qaybsameen oo kale maya Een, 4.5-kii iyo deegaankii xildhibaanadu way kala aaminsan yihiin qaarkood ma aragti waa jiri kartaa qof walba aragtiis wuu wuu jiri karaa laakiin markii loo fiiro waqtulxaadirkan hadda baarlamaanka soomaaliya een, midnimadoodii wadajirkooda hadda waa waa xal waay Een, sidee Laakiin- sidee- sidee Mac- loogu macquul ma tahay in arrintani ah, sidee loogu dhaawac dhaawac gaarsiiso sidee loogu gudbi karaa horta kolley qolada madasha waxa ay soo go-aamiyaan hadda sharciyadda hadda jirta waa baarlamaanka soomaaliya hay-adaha constitutionka hadda oo gacanta ku haya ayagu unba ansixin ama u baahan doonaan in la keeno eh, go-aan inay ka gaaraan markaas ha la arko baarlamaanka haddii uu codeeyo een, in la aado degmo iyo gobol ha u codeeyan ayaga hadda sharciyadda ayaga hadda masiirkooda gacanta ayaga ayaga ku haya Sheekh Yuusuf- Sheekh Yuusuf aan siinaya Sheekh Yuusuf een, siyaasiyiinta waan aragnay marka bulshada maxaa ayagu doorkoodu yahay waxaa la yidhaahdaa tajzi'at lmujaza wa taqsiim lmuqasa oo macnaheedu yahay wax la kala googooyey mar hore ah hadda la haddana inta kale la kala googooyna la sii jarjaraya ha wax la qaybshay mar hore ayaa haddana dib inta hadda loo sii qaybinaya waa horta shaqada soomaalida ku socota horta waa sidaas waa inaan ogaana middaan haddaan usoo degto waxaan isleeyahay waddada saxda mar walba waa la heli karaa laakiin dadkii arrintaas u fikeri lahaa ee saliimka ahaa ee jihada wanaagsan u fikiraya ma la heli karaa mase waxaan ku sifownay qoladii ilaahay ou sheegay oo ilaahay yidhi wain yarow sabiila rushdi laa yattakiduuhu sabiila wain yarow sabiila alqayi yattakiduuhu sabiila hadday arkaan waddada toosan wadda kama dhigtaan ma qaadaan dadka dadka dadka xunxun wey waar waxaa ha laga daaya saasaa aad dalkaynu ku socda waxaa la rabaa inaan kasoo dedegno qorshe boqol sano ah ama konton sano ah ama afartan sano ah waa in la dejiyo haddaan taa la dejin oon ummadda loo dhigin ummadda saasay ku tirtirmee madaxtinimada la raadihaana waa la wey doonaa sidii andalus loo waayay hay Een, geeddii aan siinaya markaan een, geeddii waan aragnaa meeshii ee, wax ku socdaan iyo sida hadday wax u socdaan Een, haddii la waayo deegaankii oo 4.5 kii ay- ay kusii socoto soomaaliya Een, goormaa marka arrintaanu aa leedahay is leedahay way way dhammaanaysaa oo waa lagu gudbayaa
waktigii dhammaanayso ilaaha macbuudka ah ayaa og balse waxaan ogahay hadduu sii socdo four point five-ku hadduu sii socdo waxaa dhibana ku ahay saan hore u sheegay soomaali badan amba shacab badan oo soomaaliyeed weliba kuwa hora aaminsan inay leeyihiin deegaan weyn dadku horoo badan yahay ayaa ku dhibanay mararka qaarkood waa wax exceptional waa la samayn karaa oo haddii la leeyahay si xal loo gaaro qolada markaan cadka ah laga qaado muddo ku meelgaar waa la samayn karaya weriya laakiin de wax joogtaa wax macquula maahan waayahay maxamed xaaji anu waxaan ku reeb kusoo khatimaya rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi kamaa takuunuu yuwalla calaykum haddaad shacabka saa tihiin baa madaxdiinu noqotaa kamaa takuunuun yuwalla calaykum haddaa wanaagsan tihiin dad wanaagsan weelisa waxaan kaloo leeyahay yaan la quusan waxa weeye ilaah baan leenahay dulmi aan gallay inaan barino inuu naga cafiyo inuu casa wajalla na toosiyo mid kalena waydin sheegaya saaka meeshaynu joogno aan soo dhibtoonno yaman oo dowlad ahayd saaka waa dhaannaa dhir iyo dhulba waa laga duqaynaya suuriya dowlad ahayd waa dhaannaa caalamkao dhan baa duqaynaya ciraaqoo dowlad ahayd waa dhaannaa kiimika iyo bayhoog baa lagu rogaya lib lubnaan beledii muxuu ahaaye meesha la yidhaahdo libiya waa dhaannaa duqayn annagaa uga horrayno may waa soo dhaafnay annagaa uga horrayno way waa soo dhaafnay duqowda wax wey waa dhaannaa waa tahay marka anigu waxaan leeyahay yaan laga quusan arrintuna four point five keedaas ha ahaato haddii la doonana sideed iyo tobanka gobol ha lagu soo
waa tahay dhammaantiiba aadaan u mahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya sheekh yuusuf cali caynte oo ah guddoomiyaha majmaca culummada soomaaliyeed maxamuud geeddi owhilooli oo horay u ahaa mudane ka tirsana baarlamankii kumeelgaarka ahay soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi kala taliya arrimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah nabadoon soomaaliyeed intaana waxaan ku joojinayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
watay dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa lanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka boqortooyada sacuudiga ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday isbahaysi ka kooban afar iyo soddon waddan oo muslim ah kaasi oo ujeeddadiisu ay tahay la dagaalanka xagjirka gaar ahaan ururka daacish oo kusii fidaya suuriya iyo waqooyiga ciraaq ururkan ayaa la sheegay in xaruntiisu ay tahay magaalada riyaad haddaba waa maxay sababta keentay in dowladda sacuudigu ay arrintaasi ku dhawaaqdo kaalin intee leeg bayse ka qaadan kartaa la dagaalanka daacish waxaa arrintaasi faahfaahinaya cali jaamac cali kuus oo ah suxufi ku nool boqortooyada sacuudiga run ahaantii xarumo badan ba haddaan iraado ayaa halkan ka furan dadka boqortooyada sacuudi libiya uu isaguba maalgeliyo sida ururka islaamka halkaan markaa rasmi ahaan magaalada jidda xaruntiisaba ay tahay ururka wadamada islaamka aan iraahdo marka dowladda sacuudi arabiya wax badan ayay maalgelisaa mashaariic fara badan oo dalalka islaamkaba ay ka fulisa ayaaba aaba jiro haddii ay deeq ahaan leedahay haddii ay ka ahaan leedahay mashaariic la xiriirta arrimaha bulshada ay ka fuliso meelo badan xataa dalalka yurub ayay ka fulisaa masaajida haddaan idhaahdo mashaariic la xiriir masaajida wixii markaas lamid ah oo wixii la xiriira arrimaha kheyraadka iyo dalal badanoo markaa dhibaatooyin ka jira marka oo dalka islaamka gudihiisa ayaan idhaahdo wixii qaxooti ah ama arrimaha qaxootiga saameeya iyo dhibaatooyinka waxbarashadooda iyo daryeelkooda guud ahaan ee waxaa lagu yaqaana caan ay ku tahay dalka boqortooyada sacuudi arabiya in ay hormuud ka tahay iyadu dhinaca dalalka islaamka markii loo eego inay dadkaas u gurmato mar alla markii baaq uu soo baxo ama dhawaaq uu soo baxo ku saabsan in dhibaatooyin ay markaas ka muuqato dal fulan iyo dal fulanba marka tan waxaa la dareemi karaa marka inuu sacuudiga si xoog leh ugu talagala arrintan in mataqaana maalgelinteeda la xiriirta arrintan ururka aan idhaahdo wadamada islaamka isbahaysigiisa yani waxaan filayaa dhinaca ciidamada markaan idhahdno haatanba waad garanaysaa ciidamadiisa waxay qayb ka yihiin ciidamada ka dagaalamaya isbahaysiga lagu magacaabo xaasifat alxasam la yidhaahdo oo dalka yeman marka ciidamada ciidamo xooglen waa leeyahay dalkan qalab military fara badanna waa leeyahay halkan ku dagaalami karaan ciidamo badan marka ciidam ahaan waxaa la oran karaa marka dalka sacuudiga dalka ugu weyn bu inuu yahay khaliijka markaan idhahdo iyo dalkana ku tirsan bariga dhexe baan idhaahdo inuu yahay hormuud u noqon karo dhinaca maalgelintana haddaan kusoo noqono taas waad garanan kartaa dalka sacuudiga dalalka ugu dhaqaalo badan ayuu kamid yahay qeyb ka yahay dalalka adduunka ma mar haddii maalinta intaas milyan baraamiil ee dunida ay soo saylada adduunka ay u sharaacdaan maalin kasta markii salaada fajir kadibba intaasoo malaayiin baramiilba hadday u sharaacdaan caalamka suuq sayladaha adduunka waxaad dareemi karta dalkan in dhaqaalihiisa yani aad iyo aad u sareeyo waana la rajeynaya waana la filayaa inuu markaa la qiyaasayaaba aan idhaahdo ururkan inuu yani sii xoogeysan doono iyadoo guud ahaanba hadda dhinaca kalena dalka sacuudi arabiaba ay wado wadahadalo iyo telefono iyo dadka wadamada islaamka dowladahooda ay la xiriirayso sidii mataqaanaa ay faahfaahin guud iyo ay uga siin lahayd mataqaanaa ahmiyadda weyn uu leeyahay ururkan markaa looga dhawaaqay magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya isbahaysigan uu sacuudigu ku dhawaaqay ayaa waxaa durba soo baxaya dalal ay bakistan iyo induneisiya ka mid yihiin oo ah dalalka ugu dadka badan dunida muslimka oo sheegaya inaan lagala tashan islamarkaana aanay si buuxda arrintaasi uga wada hadal iyaga iyo dowladda sacuudigu sidoo kale waxa aan xubin ka ahayn isbahaysigan dowladda iiraan oo ay xurguf iyo loolan siyaasadeed iyo mid dhinaca madhabta ku salaysanba uu u dhexeeyo iyaga iyo sacuudiga taasi oo qaar ka mida dadka faallaya arrimaha islaamku ay sheegayaan in ujeeddada isbahaysigani ay u muuqato mid looga hortegayo awoodaha iiraan iyo dalalka shiicada ah ee taageerada ka hela sida uu faahfaahinayo cabdulqaadir maxamed axmed oo ka faallooda arrimaha islaamka isbahaysigan cusub ee dowladda sacuudi arabiya ay ku dhawaaqday kaasoo uu la isugu yeeray in ka badan soddon iyo afar dowladood waxaa lagu tilmaamay inay la dagaalamayaan argagixiso sida uu sheegay wiilka dhaxal sugaha ah ee la yidhaahdo maxamed binu salmaan oo ah wasiirka difaaca wuxuu sheegay in ay iska bahaysanayaan waxyaabo islaamku xarimay sidoo isagu udhigay taasoo ah corruptionka waxa la yidhaahdo argagixinta waxa la yidhaahdo xuquuqda insaanka oo meel loogu dhacay inahaasoo dhan marka waxay u ogyihiin runtii wax hadalka lagu qurxinayo laakiin ajenda ka dambeeya oo ballaaran inuu jiro ayay u eg tahay ajendahaas ballaaran oo jirana ajendo meelo kale laga maamulayo ayay u eg tahay waxay u eg tahay in bariga dhexe dagaal horle uu ka dhici doono kaas oo ah laba isbahaysiyo waaweyn isbahaysi magaca sunniga wato oo sacuudi arabiya uu hogaaminayo iyo isbahaysi shiico ah oo uu hogaaminayo dalka iiraan kaasoo hadda lafteeda jiro marka waxaad moodaa in isbedel weynu bariga dhexe kusoo socdo maxaa yeelay dowladda iiraan oo xoog badana halkaa ka soo baxday ciraaq baa garabka ku qabatay suuriya ku qabatay lubnaan baa ku qabatay marka waxaad moodaa isbahaysi xoog leh oo shiicaha inuu meesha ka soo baxay sidaa darteed si loo baalansi gareeyo awooddaas ayaa isbahaysigan coalitionka ah uu u egyahay mid looga hortegayo kuwaas
intaasina dhegaystayaal waxaa inooga idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatanna aynu ku laabanno magaalada muqdisho shirweyne qaran oo ay leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirkan oo hindiisihiisa ay leedahay wasaaradda dhallinyarada ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgeliya dhallinyaro boqol ka badan oo laga kala keenay qaybaha kala duwan ee soomaaliya iyo dhallinyaro ka socota qurbaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sarmaarke ayaa shirkan furay warbixintan waxaa inoo haya maxamed colaad xasan shirkan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay dowlad soomaaliyeed u qabato dhallinyaro muddo ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga waxa uu ka socdaa howl shirar oo ku yaala gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho gaar ahaan halkii dhowaan lagu qabtay shirkii madasha wadatashiga labada kun lix iyo tobanka ee dowladda iyo maamul goboleedyada maxamed cabdulaahi xasan nuux waa wasiirka dhallinyarada iyo sboortiga shirweyne waxaa jiray in badan loo fikiray oo shirweyne qaran in loo qabto dhalinyarada soomaaliyeed oo ay uga tashan hayso aayaha iyo aragtida ay xambaarsan yihiin sidii laisu waafajin lahaa waxyaalo badan oo baahida dhalinyarada ay ka jirto gudaha iyo dalkaba si laisu waafajiyo ayaan shirweynahan ku talagalnay waxaa kaloo ajendaha kamid a in la helo golo heer qaran ah oo dhalinyarada soomaaliyeed leedaho baahida ay dhalinyaradu qabto inta wasaaraduhu ay ka shaqaynayaan in kasii dhow ka shaqayn doonana in la sameeyo inkastoo shirka lagu madlan yahay in lasoo gebagabeeyo beri ayaa furitaankiisa waxa uu guux ka dhaliyey baraha bulshada iyo qaar ka mida dhalinyarada gudaha soomaaliya dhalinyarada gudaha ayaa ka cabanaya in kaalintii ay ku lahaayeen aan shirkan laga siin oo ay ku xoogan yihiin dhalinyaro qurbaha laga casuumay maxamed warsame sandhool oo ka mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada gudaha soomaaliya ku nool ee shirkan ka qaybgalaya ayaan weydiiyey waxa ay la xidhiirto cabashada dhallinyarada ka soo yeeraysa waxaa soo baxaya wuxuu ahaa guddiga farsamadan a waxaa la yidhi kuwii lokolka ahaa inaysan shaqo ku lahayn soolahan qabanqaabada oo laba xubnood keliya ay kuleeyihiin inta kalena ay ahaayeen dhalinyaro qurba joog ah xataa waxaa caddeyntaas keenaysa banalka markay maanta hadda saacadan oo bere timeka usoo baxnay la fadhiyo afarta qofooda meesha fadhisa banal saddex qofood ka mida waa diaspora ibraahim xasan diiriye waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada soomaaliyeed waxa uu ka tegey gobolka ohio ee dalkan maraykanka si uu shirkaasi uga qayb galo waxa uu ka warramayaa waxa ay kala yihiin dhalinyarada shirka lagu casuumay iyo sida lagu soo xulay shirkani waxaa la isugu keenay dhalinyarada inta ugu firfircoon intooda badanna ay maaragtay yihiin dadka gudaha jooga toddobaatan iyo kow oo maaragtay dadka gudaha jooga dhalinyarada gudaha joogta ah oo ilaa gobolada meel kasta laga kala keenay toddoba labaatan iyo sagaal oo laga keenay qurbaha sida qurbaha dhadhow kenya iyo maaragtay iyo asia ilaa qurbaha fogfog oo ayagana maaragtay laga keenay waxaana markii laisku daray in wada noqonayaan dhammaan boqol qofood boqolka dhalinyarada oo lagu soo xushay waxqabadkoodii bulshada ay u hayeen khibradahay leeyihiin sida maaragtay in la hubiyo inay rag iyo dumar isugu jiraan iyo waxyaabo kaloo badan lagu soo kala xushay ibraahim waxay leeyihiin dhalinyarada qurbaha ka imaanaysa way naga fursado badan yihiin oo waxaa laga yaabaa basaboor ajnabi inuu wato inuu galagalaangal ku leeyahay golaha wasiirada ama saraakiisha dowladda markuu dalka yimaadana uu shaqooyinkii goor horeba naga naga xigsadeen haddana shirarka iyo wixii loogu talagalay in dhalinyarada gudaha ay qayb ka noqdaan iyagii ay ku badan yihiin dooda maxaad maxaad u aragtaa adiga
horta marna aniga ma taageerayo qof xaqiisa in la dudsiiyo oo la qaato haddii ay jirto in dad dhalinyaraa ay ku qaateen dad kale oo dhalinyaraa oo dalka joogay xaqooda inay ku qaateen macnaha waxay ka yimaadeen banaanka waa dad basaboor haysta inay shaqooyin ku qaateen waa waa xaqdaro waana wax loo baahan yahay in wax weyn dowladda iyo dadka iyo bulshada inay ka bedelaan laakiin waxaa loo baahan yahay in la ogaado midnimadu inay muhiim tahay waxaa kaloo loo baahan yahay dadkan qurbaha ka yimid oo laftigooda inay yihiin dad maaragtay muwaadiniin ah dad maaragtay waddanka soo geliya dhaqaale iyo caqli iyo xoog iyo iyo feker kala duwan loona baahan yahay inay ka muuqdaan waxna ku darsadaan waxay hayaan dalka haddii dee ay yihiin dad muwaadiniina waxay xaq u leeyihiin inay ummadda ay ka yimaadeen ra'yadooda iyo waxay qabaan ay gudbiyaan laakiin marna ma taageerayo in qof dhalinyaro ah ee dalka joogay ee dhibaato soo maray in xaqiisii la duudsiiyo taas marna ma taageerayo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga maxamed cabdulaahi xasan nuux ayaan weydiiyey waxaa ka jira cabashooyinka ka soo yeeraya dhallinyarada wallaahi way jiraan cabashooyin waanuna filaynaa inay cabashi jirto oo waxaa jira dee dhaqankii hadda wuxuu iska noqday qof walba inuu yidhaahdo siyaasad ayaa lagu wataa waxan ama sidanaa la yeelayaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaylooyinkaasna inaan udhegeysan doono dhaliilaha ka jira sida ay sheegtay qaramada midoobay dhallinyarada ay da'doodu ka hoosayso soddon jirka ayaa ah in ka badan saddex dalool laba dalool dadka soomaaliyeed duruufahaasi haysta awgood waxay noloshu ku qasabtay dhallinyarada inay dalka ka cararaan oo noloshooda tahriib ku biimeeyaan kuwii dalka gudihiisa ku harayna ay u nuglaadaan xagjiraynta kooxaha argagixisada shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay shir hal maalin socday oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ay ka qayb galeen dhallinyaro fara badan waatay dhegeystayaal warbixintaasi ka hadlaysay shirka dhallinyarta ee ka furmay magaalada muqdisho ayaa ugu dambeysay idaacadda galabnimo anigoo cabdiraxmaan xuseen faraa iyo haruun macruuf waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.